barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal haatan saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa kowdiiyo barhkii duhurnimo taarikhduna waxa weeye maalin jimca ahaa toddobada bisha februari sannadka laba kun iyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socotiin doona cabdiqaadir maxamed mursal iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan aan ku eegi doonno noloshii hore ee reer baadiyaha soomaaliya nolosha dadweynuhu waagi hore ku soo noolaan jiray baadiyuhu wuxuu ahaa dhaqan aad iyo aad u wacan waxaa lagu noolaa caanaha ugu horey hilibka migaha iyo cirta koosiga markaa
dabcan sidoo kale dhegaystayaal inta aana barnaamijka ku guda jirno dhinacii kaalmaha heesaha ayaan ka badhnaan doona ralliyada haweenkaay rasmigii naftaydaay raygeenna woo mida igu raax sidaan rabo kaa raali bane
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa khamiistii shalay shaaciyey in weerar diyaaradaha aan duuliyuhu wadin ee loo yaqaano droniska ee maraykanku ay ka fuliyeen waddanka yeman lagu dilay hogaamiye kooxda alqaacidaah waxaanu madaxweyne trump sheegay in maraykanku uu si guuli ku jirto uu u fuliyey howlgal la dagaalanka argagixisada ah islamarkaana lagu dilay qaasim al arriimi oo ahaa asaasihii iyo weliba hogaamiyihii alqaacidada gacanka carbeed kaasoo gacan saara la lahaa kooxda argagixisaa sidoo kalena ku-xigeen u ahaa hogaamiyaha kooxda alqaacida ayman al dawaahiri qaasim al rimi oo ah hogaamiyahan la dilay ayaa kooxda alqaacida ku biiray ee sannadihii sagaashamaadkii isagoo ka howlgeli jiray ee dalka afghanistan wakhtigii usama bin laden islamarkaana ku eedaysnaa dhowr shirqool oo uu maleegay waddanka maraykanka
madaxweynaha shiinaha ji jinbin ayaa ku dhawaaqay in dadka ay qaadaan dagaal ka dhan ah xanuunka fayraska corona kaas oo dhimashada uu dhaliyey ay sii kordhayso maalinba maalinta ka dambaysa wakaaladda wararka dowladda shiinaha ee shinhu oo soo xiganaysa hogaamiyaha dalkaasi ayaa tiri waddanka oo dhan ayaa awoodooda uga falceliyey si ay uga jawaabaan si guud iyo in laga hortago lana qaado tallaabooyin lagu xakamaynayo iyadoo laga bilaabayo in lala dagaalamo inuu dadka ku dhex faafo ku dhawaaqista madaxweynaha ee dagaalka dadka ay la galaan fayruska corona ayaa imaanaysa xilli mas-uuliyiinta caafimaadka gobolka hubey ee uu ka dilaacay xanuunka faafay ay sheegeen in lixdan iyo sagaal qof ay ku dhinteen jimcada maanta ah taas oo tirada dhimashada ka dhigaysa lix boqol oo ruux intii uu xanuunka soo bilowday bishii diseembar ee sanadkii hore sidoo kale mas-uuliyiinta ayaa soo wariyey in la diiwaan geliyey laba kun iyo shan boqol oo kiisas cusub ah taas oo gaarsiinaysa soddon kun oo qof dadka la ildaran xanuunka fayraska corona ilaa iyo boqol iyo konton kiis oo fayraska ah ayaa laga xaqiijiyey saddex iyo labaatan dal oo caalamka ah oo uu ku jiro dhimashada hal qof oo u dhashay dalka filibiin kaas oo noqonaya qofkii ugu horreeyey ee meel ka baxsan dalka shiinaha ugu dhinta fayraska corona
duhur wanaagsan iyo weliba jimco wanaagsan ayaanu dileenahay dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastaa joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta v o a oo idinka imanaya washington haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii sooyaalka dhaqanko toddobaad kasta maantoo kale aad maqli jirteen iyadoo uu toddobaadka noogu soo diyaariyey magaalada laasacaanood waryahayaga cabdikariim olol
kulanti waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeennii sooyaalka oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool toddobaadka waxaa marti noogu aadiiriyey axmed saleebaan oo ka mid a odayaasha deegaanada gobolka sool si weynna u yaqaana dhaqanka diiriye waa toddobaatan jir waxa uu ka warramayaa noloshii dadka reer miyiga ahaa ee gobolladani ku noolaa xilliyada kala duwan ee barwaaqada iyo jilaalka diiriye ayaa si fiican u yaqaana waxyaabihii dadka hore ay isticmaali jireen gaar ahaan midhaha kala duwan nolosha dadweynuhu waagi hore kusoo noolaan jiray baadiyuhu wuxuu ahaa dhaqan aada iyo aada u wacan waxaa lagu noolaa caanaha ugu horeyn hilibka midhaha iyo cirta koosiga markaa xoola dhaqata dadkaas waxa miy magaalanu kama sheekeyn karaa laakiin xagga miyiga markaan ka sheekeeyo dhaqankiisu saasu aha noloshiisu marka run ahaan aan ka hadlana noloshii hore iyo nolosha hadda yacni daalka taala miyi iyo magaalaba markaan ka sheekeeyo dadkii hore intaa ha cune dee rafaad bay ahayd oo omanay ahayd dadkaas intaa waxaa cunayo oman buu ku noolaa haddana wuxuu ahaa dad aada iyo aada u teer adag oo ad adag oo biyaha ka raagi kara muddo ka raagi kara hadda markaan isu miisaamo noloshii hore iyo nolosha tan ilaahay markaa ka cabsanayo nolosha haddaanaa wacan biyo magaalo nimco baabuur dowlad ahaan yalaan dowlad jirba anigu aan soo gaadhiya tanaa nolol wacan tan yaa nolol wacan intaa hala haystaa haddana tanaa nolol wacan anigu saan reey ahaan aan isleedahay diiriya waxaad ka mid ahayd dadka xoolo dhaqatada ah dhaqanka sida fiican uu yaqaanay bal ka waran qaabka dadkaasi u noolaayeen dhanka degsiimada noloshoodu siday ahayd waxyaalahan ku garaasada waxay ahayd magaalo lama aqoon ninkii magaalo galana waxaa loo yaqiinay nin lumay nin lumay baa loo yaqaanay dadka xoolo dhaqato ahaa xoolaha xoolahaasaa lagu noolaa la dhaqan jiray lagu kalsoonaa limaanka dadku ku qabi magaalana ma jir ninka magaalo ka yimaada muddaa la xishayn jiro oo la shuuin jiray dadku sidaasaa dadka noloshiisa xoolaha dhaqankoodu xooluhu bilbay biyabilbay biyaha ka qali jiray ariguna labaatan baaduu doono qali jiray marka ay abaarta ay tahay saasaa xoolaha loola dhaqmi jiray hadda xooluhu waa maalqad iyo labqad beriga hore ma jiri jiri oo manaan anugu kore oo mani yaan ku koraya marka sidaasay ahayd xaaladda dhaqanku
waxaad ii sheegtay in dadkii hore ay ahaayeen dad u adkaysta haraadka iyo gaajada bal ka waran waxyaabaha aad adigu ka xusuusato maxaa kamid ah xaalada waayaha nolosha dadkii hore deegaanada soomaalida degi jiray reer guraaga ahaa markaan ka xusuusto waxaan ka xusuusanayo dadkaas xoolo dhaqataa layskaa marna toddobaadkiiba xoolaha waa la cusbin jiro toban hameen guriga kuma jiri jira yalaan barwaaqo ahayn wareegtaa dadku iska aha magaalana ma jiro waxyaabaha meesha ka baxay maxaa kamid ahaa xilligaad adigu joogtay iyo hadda oo aad dee aragtayba dhulkii xooluhu daaqi jiray deegaantu siday ahayd dhirtu siday ahayd waxaa kamid a markay barwaaqada tahay yamaarug noocyo dhiraho kala duduwan oo fara badan aan la koobiba karin ilaa unbaa koobi kara laakiin dadku ma koobi kara dhirtaas lama tilmaami karayo hadda waxaan ka garasiisnahay yobdhalaan geedmudood gasangas hadaalaba kora noocya kala duwan baa xoolu ka daaqisira oo arti barwaaqaha markay tahay oonka markay tahay dee diraacuhu yacni diraac waa diraacuga kulushaaya jilaan
diria dadkaas waxay ahayn dad u diyaar garooba abaaraha bal ka waran sidey ugu diyaargaroobi jireen xagga kaydka cunnada iyo markay rabaan inay samaystaan kayd cunno oo iyaga ay ku baxsadaan xilliga jiilaalka waxay isticmaali jireen waxa weye u diyaargaroobi jireen marka abaara dhacaan run ahaan markaanan been ku sheekeynin ilaa ana igaga sarreeyo xeran anigu waxaan ku qalay laba iyo toban geel oo gelayga ka dhashay geelayaga ka dhashay hilib baa la cuni jiray dadku hilibba ku sabata abaaraha waxaa lagu diyaargaroobi jiray biyadhaan dadkoo yacni nafaqayiisu tahay hilib lagaga bixi jiray waa la dhigi jiray noocba nooc baa loo cuni jiray oodka kalaanka bahalka la yidhaahdo dareer waxyaabaha diiriyo laga hadli jiray waxaa ka mid ahayd inay ahaayeen dadku dad si weyn u ilaaliya dhaqanka wada noolaashaha oosha meesha taalla ay sugaan jireen qaabka sida loo dhaqnaan jiray ee loo wada degi jiray beeshii walba urur bay lahayd geed lagu ururo oo dhowr aana la keeno oo laysku waraysto oo maqaale oo degmadii kasta ee afartan qoys ka kooban amase qabiilaba ka kooban hal nin baa u tagin jiray odayaalasha yacni lakaaliyaal buu lahaa saasaa lagu dhaqmi jiro lagu wada socon jiro dalka ka jirtay waxaa isbarbaariyaa ma jiro hadda geedka haddii metel ururka laysugu yimaado wiil yaroo labaatan jira oo ama san labaatanka jirin baaba marka horeba arrinka qaadanaya oday baa cidu wuxuu ogola taladii iyo tusaale hadda dhaqanka soomaalidu ku dhaqanto halkaa waa ku yara diidanaya waa ku dhaliilaya laakiin dhaqankii odayaashii hore iyo tarbiib yuu lahaa ismaqal buu lahaa kala dambeyn buu lahaa wuxuu lahaa yacni tashigaa lagu tashado oo la rumeeyo oo aan dhaqan xumo iyo iskarabayaal isugu jirin yaa hadal karmin saasaa lagu dhaqmi jiray waxaa jira waxyaabo badan bay bal ka hore xilliga barwaaqada oo kale nolosha adag markay kasoo gudbaan oo kale maxaa qorshahoodu ahaan jira qorshahooda wuxuu ahaan jiray urur qur-aan akhris hadaalaba korona ismaqal kala dambeyn wadatashi la wada tashado wadatashi la wada tashado dhaqankaasu wadatashigaa aqoonsi wadaashigaa yaa dadku ku dhaqmi jiro ku noolaan jiro lagu anifoosi jiro markaan xagga barwaaqada aan ka sheekeeyana markay barwaaqada tahay dadku de nolol wacan baa la gaadhay oo roob iyo numce iyo awal wamane iyo magaciisa baa lagu jiray nolol wacan baa la gaadhay canaha iyo hilibkaasunbaa la cunaya iriyo waxaa jirta dadkii hore waxyaabaha ay sida weyn u ilaalin jireen waxaa ka mid ah waxaa dhirta ka baxa bal ka waran waxyaabihii ugu muhiimsanaa oo kale nimcoolida waxaa saara roobkaa saara midhaha iyo cibta midhaha markaa kala qaabqaaba hobta oo u qaalisan dhafaruurta iyo cibtoo geed gaara ah goosaya geedgoosinlayda oo isna gaara wuxuu ka baxaa barwaaqadu baxaa barwaaqada markuu baxo dadku anigu waxaan soo gaadhay iyadoo midhaha loo arko jawaana laga baxsado jilaalkii la cuno iyo doogba oo sanadka dambe ay soo gaadhaan yaan garaacsaday hadda waa yaraadeen wixii walow dalka garab garab markaa meeshii raxmaddu ka baxda raxmaddiina waa yaraatay meesha midhahaasu ka baxaan waa loo arki jiray habeenaa lagu maqnaan jiray waa lasoo guran jiro waa lagu yacni qutulqaalibka la cunay ka mid ahaan jiray midhaha kuweebaa markaa la cuni jiray kuweebaasa keyd geli jiray waxaa keyd geli jiray geedka leya hoobta goosaga iyo cibta saddexdaas waa keyd geliya laakiin dafaruurtu keyd male saddexdaa geed yaa keydli hoobta marka ninkii caana ku dhama waa geed aada iyo aada u qaaliya waa geed nin qofkii bariinsada laba bilood qofkii colneger buu soo baxaya ee caafimaad qaba laakiin labada geeda kale waa ka yara hooseeyaan laakiin waa tuugood iyo geedka la yidhaahda cadaada yana waxyaalaha la cuni ka mid tahay haddadana la cuno cabagtu doob iyo jilaal baana waa baxda iyadu wax ku dhushina kuma xibna
midhaha ay dadku kurtaan qorshahay samayn jireen maxaa ka mid ahaa
qorshahay samayn jireen waxa weeye anigu waxaan soo gaadhay oo aan ka sheekeynayaa caanaha waa nala ku dari jiray subagana waa nala ku dari jiray labadaba inta laysku kaayo qorshe baan subagana wax looga dambaysanaya anugtaa soo gaadha weeye berigaad deegaraasatay qofku markuu xoolaha raaco oo kale warwar muu qabin dhulkana barwaaqu ahaa iyo cibta iyo midhaha iyo hoobta iyo toonka iyo xabagta iyo surta intaasoo dhan bay dadka reer miyigii ee xoolaha la joogaa ay cuni jireen bal hadda ka war xaalku sidii hadda xaalku waxa weeye dhirtii waa yaraatay murihii waa yaraadeen malabkiina waa yaraaday surtiina waxa cadaya uma arag ah waa yaraadeen iyagiina laakiin dadku waagi hore surta malabka midhaha ayuu nooc nooc kastaba noloshiisa oo haraad mooyaane nolol wacan bay ahayd neegar buu soo baxsa waa lagu noolaan jiray yani aada iyo aada u fiican heer sare ah boos cunka haddaa midho aada cuntaba boos cunto kaleba dooni maysa biyun baad rabtaa biyo biyun baad rabtaa midhaba haddaad cunto hadda dee waa yaraadeen intaasoo dhirtii baa yaraatay marxamadiina waa yaraatay wax kasta waa yaraadeen midhaha adigu waktigii iyo waayihii aad soo gaadhay hadda ma ugu xisaabtamaana mise meesha way ka baxda hadda laguma xisaabtamo hadda wax ku xisaabtama ma jiraan booskii midhaha waxaa bedelay bariis bariis yaa bedelay caanihiina lagaba tegba si kastoo geela xoola kasoo asay u urmaayiin ilmihii reerkii shan ciyaalale raashinba maba daayaba maba daynayaba aanuu si kastoo kaninkada soo dhaafaan markaa markaa noloshaa hore iyo tanaan isu miisaamo runaanta xagga biyaha iyo magaciisiga mooyaane noloshii hore nolol wacan bay xagga biyaha markaa laga reebo nolol wacan baa dadkaas ku noola oo caanaha iyo hilibka iyo midhahaasa la aaminsana yaa nolol wacan ahayd hadda lama aaminsana bariis iyo waxyaalaha noocaasa la aaminsana
inagoo ku jirnaa barnaamijka nisooyaalka dhaqanka oo idinka imanaya magaalada laascanood bartamiisi deriye axmed saleebaan waxyaabaha sida weyn aada is leedahay dadku noloshooda qeyb ka ahayd oo dhaqankiina in la ilaaliyo lana soo celiyo run looga hadlo dhaqankii hore dadku caqadidiisa wacnayd caqadidiisa yaa wacnayd dadka kan dadkuna waa yara dadku waa yara ismaqalkiisa iyo tashidiisna waa farabadna waa wacna markaa dhaqankii hore waxaa yacni waxa lasoo dhaafay bay noqotay hadda dadkuna uma jeedaba marka anigu haddaan aan deriye axmeda aan ahay waxaan odhan lahaa dee dadkii dhaqankii hore waa ka tegay dhaqankii hore waa ka tegay marka waxaan odhan lahaa dhaqan celin dadkan maanta jooga dad yacni aqoontiisii laba soo laabi karaya ma dadkan iyo dadkii hore dhifrin weyn baa udhaxeeya markaas anigu aan ka hadla aqoontayda noloshiisa hore waa ka tegay nololkaa la gaal dadkii reer miiga ahaa ee dhulka midhaha kala duwan iyo barwaaqadaasi ku noolaa deegaantooda maxaa ka reebanaana xagga dhirta ilaalintiisa bal nooga waran taas oo kale waxaan ka wacyigelin jiray wuxuu ahaa dhirta ay nimcooladu ku nooshahay in aan la jirin nimcooladu dhirta ay ku nooshahay in aan la jirin goynta in la barbaariya in la barbaariyo geed kasta inaan la goyn geed xoola lagu ooto mooyaan oo lalaan laga jara mooyaan geed kale inaan la goyn yan dadkaan waan ku wacyigelin jiray hadda waxaa dhacday meeshii la arkaba in yani dhirteedii in la sarafayo dhirtiiba ina yaraatay dhirtii ina yaraatay nagu wacdigelintaan wacdigelin dadkaan ku wacdigelina waxay ahayd nimcoolada waxaa dadku nimcoolada dambe ku noolya waxay ku nooshahay baana dadku dhirtaasi hadda midhaha laga guri jiray meesha ma ka baxday mise qaarkood weli way jiraan
dhirti waa jirta hadda waa la gurtaa dhirtii waa dhaqan tahay waa la gurtaa waa la cunaa halka de hadda laascanoodanu joogno hebelayaalin mari iyagoo iib waxaan xusuustaa lama imin jiro waagi hore waxaa lama imin jiray waa layska haysan jir waa kayd bay ahaan jiray kayd lama gedi jir hadda qofkii galaan helaa dee magaalo kuna ordayaa dhaqan isbedel baaba dhacayba dadkii hore midhaha fayd ahaan iyo cunay u haysan jireen laakiin ma suuq geyn jirin suuqa haa lama geen jir suuqa lama geen jir kedahan baa loo haysan jir bakhaarka sida raashinka looga buuxiyo suuqeed maha bakhaarku yana saasoo kale kayd bay ahaan jir difaac jiyaalka yacni inay difaacaan tusaale ahaan oo kale dee marka ciyaalku miyiga joogeen ariga raacaan oo kale farxadooda maxay ahaydna ma heli jirin midhahaas oo kale oo wax warwara kamayna qabin in caruurta gaajo qabato oo kale Aa, in caruurtu gaajo qabato dee lagama welweli jiro biyaban baa lagu welweli biyaha yaa laga welweli jira laakiin raashinka caynkaasa lagama welweli jiro Aa, biyuhun baa yacni laga welweli jiray laakiin raashinka gaajo lagama welweli jiro geelu markay diraacaha markay tahay metel saddexda bilood ee diraacood saddex kale baa cabir jira oo aniga kanu aan qadiyey oo aan ku hayay geela saddexdii bilood ee diraaceed saddex kale baa cabir jira bishiiba mar baa cabir jira halkii bil dhegeystayaal waxaa intaas inoogu eeg barnaamijkeeni sooyaalka dhaqanka oo idinka imanaya magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaa marti noogu ahaa diiriye axmed salebaan oo dhaqanka deegaanada soomaalida si weyn u yaqaana gaar ahaan miyiga xilliyadii hore siyaabihi ay dadku ugu noolaayeen waxaana barnaamijka idinka soo diyaariyey magaalada boorama idiina soo jeedinayay anigoo ah xaashim sheekh cumar good
wagaag dhegeystayaal raalli ahaada barnaamijkaasi waxaa magaalada laascaanood ku soo diyaariyey wariyahayaga cabdikariim olol welina waxaad nagala socotaan islamarkaana aad naga dhegeysanaysaan idaacadda dowrnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a da ka imanaya washington haatanna kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha waxaa inoo haya cabdiqaadir maxamed mursal
aan ku bilowne kulamo ka tirsan kooba dalrey ee dalka sbain ayaa la ciyaaray iyadoo labada kooxood ee ugu waaweyn dalkaasi ee real madrid iyo barcelonana ay isku maalin ka hareen tartanka taas oo noqonaysa in markii ugu horraysay muddo shan iyo lixdan sannadood ah ay isku meel kaga haraan tartankan kooba dalrey ayaa ah koobka labaad ee ugu weyn dalka sbain ee ay ka qayb galaan kooxaha isbaanishka ah real madrid oo garoonkeeda joogta ayaa waxa ay soo dhoweysay kooxda real sociedad waxaana real madrid lagu ciqaabay afar gool iyo saddex gool real madrid ayaa waxa ay u baahneed hal gool si ay u barbareeyaan laakiin ma aysan dhicin ciyaartan ayaa waxaa si weyn uga dhex muuqday laacibka alexander isaak oo weerarka midig oga ciyaara kooxda real sociedad kaas oo goolal ka dhaliyey kuwana ku baasay sidoo kale ciqaabta real madrid la marsiiye waxaa qayb ka ahaa ciyaaryahan odegaar oo kooxdaasi ay iska leedahay laakiin amaah ugu ciyaaraya kooxda real sociedad isaga oo fariin u diray tababare zinadiin zidaan taas oo ahayd waad ku qaldanayd inaad amaah iigu soo dirto koox sidan oo kale ku ciqaabi karta real madrid ayaa ka fikiraysa inay soo cishato laacibkan iyo inuu weli sii joogo isagoo ka mid a ceebtoyda da'da yar ee hadda ay kooxda soo dhisi doonto ama ay ku xoojin doonto kooxdeeda isaak ayaa sidoo kale labaatan jir ah waxaana uu ka tirsan yahay ciyaartoyda da'dooda ay ka hoosayso koob labaatan jirada ee xulka sweden waxaana uu ciyaartani muujiyey sida uu yahay laacib ifaya oo kooxo badan ay doonayaan dhinaca iyo kooxda atletico bilbowna waxa ay soo dhoweysay kooxda barcelona laakiin atletico ayaa hal iyo eber kaga badisay kooxda barcelona sidaasna labadan kooxood oo inta badan loo saadaaliyo koobkan ayaa looga cirabtiray kooxda difaacanaysa koobkan ee valencia oo sanadkii hore ku guulaysatay ayaa xilli horeba isaga hartay oo meelahan aan soo gaarin wixii hadda ka dambeeyana dabcan waxaa markaasi ay ka mid noqon doonaan kooxaha daawan doona barcelona iyo real madrid oo haray kasokow waxaa markaasi taariikhdan oo kale ay dhacday sannadkii iyo kontonkii oo sidan oo kale labadan kooxood ay tartanka uga hareen sidoo kalena kooxda atlantic balbow ayaa ka mid ahayd xilligaasi kooxii ka ciribtiray dhinaca iyo ingiriiskana kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa ku rabta shan iyo toban milyan oo pound lacagta lagu iibin karo waa chris smolin kadib markii kooxda roma ay sheegtay inay doonayso in laacibkan ay si joogto ah ula heshiiyaan maadaama uu hadda amaah kula joogo kooxda roma oo dadaal ugu jirta inay ka mid noqoto afarta sare ee sannadkan ka qaybgalaya koobka horyaalada yurub waa kooxaha ka socda talyaaniga ayaa waxa ay doonaysaa laacibkan oo hadda u muuqdaa mid saldhigtay ama la qabsaday tashkiiladda kooxda roma in ay iibsadaan dhinaca iyo sbeinna haddii aan ku noqonno kooxda barcelona ayaa diyaar u ah inay khasaarto lixdan milyan oo yuuro si ay u iibiyaan philip cotinho oo ugu fadhiyey milyan barcelona ayaa doonaysa ama ku dadaalaysa inay iska iibiyaan laacibkan haddii ay helaan dalab siddeetan milyan oo yuuro ah taas oo ka dhigan inay khasaari doonaan lixdan milyan oo yuuro cotinho ayaa hadda amaah ku jooga kooxda bayer munikh mana muuqato koox ilaa iyo hadda dalab intaas le-eg ka soo gudbisay kooxda manchester united weeraryahankeeda cusubna igalo oo u dhashay dalka nigeria ayaa tababarka la bilaabay isagoo isku diyaarinaya inuu ka hortago kooxda chelsea kulanka isniinta laakiin lama hubo ilaa iyo hadda in tababare solsha uu ku soo darsan doono tobanka ciyaartooy ee garoonka uu soo geli doono wararkeennii ciyaarahana waa naga intaa
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay cabdiqaadir maxamed mursal oo wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha inala socodsiinayey gebagabada idaacadda duhurnimo ayaanu maraynaayo markanna aynu ku wada nasanno dhinacii kaalmaha heesaa islamarkaana aynu wada dhegaysanno codka fanaanka cumar shooli
ralliyada haweenkaay rasmigii naftaydaay raygeenna oo mida igu raac sidaan rabo kaa raali baane ruqyadaan jeclay raaliya ruqyadaan jeclay ralliyada haweenkaay rasmigii naftaydaay raygeenna oo mida igu raac sidaan rabo kaa raali baane ruqyadaan jeclay raaliyay ruqyadaan jeclay
raalliyada naftaydaay iyo codkii cumar shooli ayaa u dambeeyey idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo idaacaddeenna afarta galabnimo dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
nabad qaboobe